habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn hadlayay ammaanka caasimadda muqdisho iyo dhibaatooyinka ay geystaan ciidamada ilaaliya mas-uuliyiinta dowladda oo lagu qabtay magaalada muqdisho sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa beeniyey in xabsi guri uu yahay madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaawe xuseen ciida xaaji cabdulle ayaa munaasabad taageera ah waxaa loogu qabtay magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ee puntland
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararka ugu waaweynaa haatana warkii oo dhan kulan looga hadlayay ammaanka caasimadda muqdisho iyo dhibaatooyinka ay geystaan ciidamada ilaaliya mas-uuliyiinta dowladda ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho faadumo cabdiqaadir ayaa ka warramaysa
jenaraal farxaan maxamuud aadan qaroole taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir saacado badan kulan qaatay qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxa uu kulan kula yeeshay isuguna yeeray saraakiisha kala duwan ee booliisku ay ka mid yihiin taliyayaasha saldhigyada taliya qaybeedyada iyo ku-xigeenadooda xaaladda amnin ee dalka ayaa looga hadlayay shirkan oo uu shirguddoonkiisu ahaa jenaraal farxaan waxa uu sheegay in xoogga la saari doono howlgallada laga sameeyo caasimadda soomaaliya ee muqdisho islamarkaana looga hortegayo falalka liduga ku ah ammaanka dalka ee mararka qaar dhaca waxyaabaha ammaanka dooriya oo inta badan lagu dhibaateeyo shacabka taliyaha qaybta guud ee booliiska ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soo afjari doonaan dhowaan muqaadaraadka iyo dhaca laga geysta degmooyinka gobolka banaadir waxaa lagu lafagurayay shirkan amniga looga hadlayo weliba laysku soo hadal qaaday dhacdooyinka ka dhaca mararka qaar wadooyinka waaweyn ee caasimada muqdisho iyadoona fariin adag loo diray mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda ku jira ee istaafyadooda markii ay wadada marayaan xabadda ku furta taasoo waxyeelo ay kasoo gaarta shacabka soomaaliyeed haddaba taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan waxa uu xusay in taas aan loo dulqaadan doonin islamarkaana uu tilmaamay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ciddii falkaas lagu helo shacabka soomaaliyeedna dhankooda waxay ka codsadeen saraakiishu inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha ammaanka dalka si wadajir loogu hortago falalka mararka qaar dhaca kulankan qaybihiisa hore waxa uu ahaa mid albaabada u xirnaa markii uu soo idlaadayna waxaa si kooban warfidiyeen kula hadlay taliya ku-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir siciid baryare sugidda amniga caasimada oo maalmahan noo socday iyo in laiska wareysto caqabadihii intii howlgalku socday wixii naga hallaabay iyo wixii noo fiicnaaday waxaa lagu wada hadlay oo lagu in la labalaabo howlgalka xoojinta amniga ah in la labalaabo haliyii kala duwanna la qabto si gaar ah waxaa xoogga loo saaray dhacdooyinka ka dhaca waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho oo ay geysanayaan ilaalada mas-uuliyiinta kala duwan ee maraya waddooyinka waxaa looga hadlay in dadka degan degmooyinka ee mas-uuliyiinta ah lagala hadlo ilaaladooda inay kontaroolaan islamarkaasina kii dembi galan ee sharciga hor keenaan sidoo kale ciidanka isticmaala waddada dheer ee afgooyi iyo muqdisho oo iyagana cabasho badan ay ka taagnayd maalmahan cabashadiina waxaa lagala hadlay saraakiishii khuseysay oo maanta maanta inta isugu yimid waxaan rajaynaynaa in wax badan iska bedelaan dhammaan waxaa sidoo kale aada xoogga loo saaray mukhaadaraadka oo maalmahan oo dhan maamul gobolka banaadir iyo ciidanka booliis qaybta guud gobolka banaadir ay ka wada howlgalayeen oo kulamada gaargaar ah ay ka socdeen oo muxuu ahay loo diyaar garoobay ka howlgalka inta dhiman iyo dabajarka mukhaadaraadka moojooyinka ayaa xoogga la saaray oo dhaca lagu geysanayo magaalada muqdisho
faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ku qabtay kulan looga hadlayay ammaanka iyo sidoo kale la dagaalanka waxyaabaha muqaadaraadka ah ee muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay caasimadda soomaaliya ee muqdisho gudmiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa ka hadlay waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in bulshada soomaaliyeed laga wacyigeliyo khatarta waxyaabaha ammaanka gooriya wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in dab khasaare geystay uu ka kacay guri ku yaala xaafad ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dabkan uu geystay khasaaro hantiyadeed oo fara badan ayaa waxa uu ka kacay guri ku yaala xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaar ka mid a dad goobjoogayaala waxa ay dalsan u sheegeen in dabka uu ahaa mid xooggan oo daqiiqado dhowr ah socday islamarkaana uu galay guryo kale oo ka agdhowaa goobtu dabka uu ka kacay laai hadda lama soo sheegin wax dhimashii dhaawaca oo dabkaasi ka dhashay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna wararkeeda haddii aan israaciya waxaa soo baxayay maanta in madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen uu xabsi guri ku yahay madaxtooyada magaaladaas kadib markii khilaaf baan uu soo kala dhex galay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo salka ku haysa arrimaha qaybsiga ah kuraasta baarlamaan ee taalla magaalada beledweyne iyo sida beelaha loo kala siinayo haddaba maxamed shiine oo ka mid a siyaasiyiinta beledweyne ku sugan ayaa waryaheena maxamed iidle qadka telefoonka kula hadlay
way isla joogeen oo maxaan ku yidhahday oo ay ka heshiiyeen ayna dhammaysteen badmadoogii mar haddii kuraas iyo doorasho lagu jirone kala aragti duwanaan iyo in lakala fikro duwanaado way dhacaysaa waxaan marka ku xaqiijinayaa madaxweynaha woo fadhi xafiiska qaabilaadoo wadaa guddiga doorashooyinkane galabta waxay shahaadada siinayeen saddex kursi hoob soddon hoob lixdan iyo lix iyo hoob toban marka waa dacaayad iyo barbagand waana ka xumahay tiifiyayaashii idaacadaha la yaqaano oo sumcadda iyo karaamada lahaa inay warxumo aan fadhi raallien ay faafiyaanna waa waa waxaan aad iyo aad ugu niijabay kaamiradaad furo kaamiradaad furo kartaa madaxweynihii qaabilaada oo wadaa shaqadiisa wataa marka madaxweynihii dhamayo waddankan xukumay waa la xeri sidii loo yidhi aniga waxaan la yaabo marka weriyaashaas waxaan leeyahay wax lagula xisaabtami doono hana ka waantoobaan waxaan ku weydiinayaa hadda madaxtooyada hirshabelle ee magaalada beledweyne yaa ku sugan ma madaxweyne cali guudlaawe ma madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa yaa ku sugan hadda waad noo xaqiijin kartaa haddaad kaadaan badax taaganaya madaxtooyadii madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddigii doorashada iyo xubnihii labada gol ee baarlamaanka dowladda hirshabelle ku sugan madaxweyne ku-xigeenka aragtiyu qabi oo kuraasta qaarkood ah aragtidiisa aragti ka fiican marka lagu qancini wuxuu yidhi madaxweyne waad ku saxan tahay waadna iga jid leedahay kuraastaana adiga meesha madaxweyne ka ah amarkaadaa lagu shaqaynayaa waxaan kaa codsanaya madaxweyne inaad nala dejisid oo doorashada naga gebagabaysaan oo waktiga cariiri waaye shan iyo tobanka maarsaa la qabtay marka walaalla waa dacaayad waxaan ku xaqiijinaa oo maxaan ku yidhahday oo huwaala boqolkiiba boqol madaxweynaha dowladda hirshabelle inuu shaqadiisa wato niman maxaan ku yidhahdaye kursiga ku doonaya si kale in maanta wariyaal ay adeegsadaan oo la yidhahda madaxweynihii waa la heri madaxweynaha la hera maxaa jira madaxweynihii waddankan ka talinaya hirshabelle madaxweynaha ka ah haddiiba la heri maxaaba harida waaya shiine waxaa la isweydiin karaa in la isticmaalo waa la xiray iyadoo aysan waxba jirinba tusaale sidee ku dhici kartaa marka maxaa dhacay oo jira aad nala wadaagi kartaa
walaal kala aragti duwanaana shalay iyo daraar jirtay kala aragti duwanaana waxa dowladda waaye guri qof u leeyo la maamulaa maa dowladda dowladdan waxa waaye madaxdeeda way kala aragti duwanaan kartaa wayna ka heshiin kartaa marka saakii ayay maxaan ku yidhahdaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wakti badan weli fadhiyeen guddiga yaa loo yeeray waxaa la yidhi shaqadiina qabsada madaxweynaha hirshabelle ayaa meeshaan ugu sarreeyo asagoo dastuurka siiye asagaa la dhaariyey asagay mas-uuliyadda adduunya aakhira leedahay aabbi hooyo marka madaxweynihii shaqadiisii inuu wato oo doorashadii u dhammaystiro oo maxaan ku yidhahda ummaddan isku wado waa wax asiga loo dhaariyey oo dastuuri ah waa marka walaal madaxweynaha marka gulujeedka aan raba inaan ku cadday waxaa waaye madaxweynaha xafiiskoo fadhiyaa qaabilaadoo wadaa qabaa'ilaadkii odayaashii iyo cid walba oo wax qabanaysa madaxweynihii way la fadhiiseen saakii ilaa hadday la fadhiyeen marka madaxweynaha xeran taasaa gaf iyo ceeb nagu ah oo sheegay iyo meeshay ka shaqaynayan ceebay ku noqonaysaa waayahay magaalada shalay waxaan ognahay in shaqaaqo ay ka dhacday shaqaaqadii maxaa lagu dhameeyey xaggees hadda wax marayaan oo jawi magaaladuna waa sidee
jawiga magaalada aada u fiican yahay madaxtooyadii qaabilaadii oo maxaan ku yidhahdaa ka socon jirtay ee lagu yaqaanaa ka socoto madaxweynihii dadka qaabila amniga waa sugan yahay ciidamada maxaan ku yidhahdaay amisom iyo kuwa dawladda hirshabeelle ayaa amniga gacanta ku haya shalay shaqaaqooyinkii dhacayna wax mataqaanaa dhacayay ahayd wax qarsoon maaha waana la dhameeyo hadda gacmo geljir hoos oo loo dhaqaalayri waa la dhameeyey marka walaal boqol kiiba boqol waxaan aniga cali guudlaabane dhinaca qire iilkii ila gali maayo dabageedna iilka iyo qabriga ila gali maayo waxa meesha ka jiro iyo sida ummadda looga adeegayaan kuu sheegay meeshaa madaxweynihii u sarreeya wou joogaa safar ma aha beenaa laga sheegay dacaayad waaye shaqadii wadaa saddex kursiya maanta shahaadooyinka qaadan doono berina doorashadooda waa dhacey caawi ilaa habeen dambena kuraaskaas soo bixi doonto
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeenii fidnimo haddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
kulan baad ii sheegtay saakay muddo qaatay in wararka laaysa hubsiina uhelidooda iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin war la heliyaabaa tala la hel